أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo maleeshiyaadka ridada danab ee ay tababartay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa dad shacab ah ku laayay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda ridada imaaraadka carabta iyo wafdiya deg deg ah usoo dirtay magaalada muqdisho kadib markii murtadgar guurte uu qaabilay sarkaal ka socda waddanka suudaan wilaayada abakool ayaa dowladdiin ah usoo gebagabaysay waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyoglow maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay ayaa daafuray tartan cilmiya dhexmaraya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada buulafulaay أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imiikana isagii oo faahfaahsan maleeshiyaadka ridada danab ee ay tababartay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa dad shacab ah ku laayay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose deegaanka farsuley ee wilaayada shabeellada hoose waxaa xalay weerar habeen-dheelmad ah kusoo qaaday ciidamada saliibiyiinta iyo maleeshiyaadka ridada baangaraafta iyagoona halkaasi gardarro ah ugu dilay afar qofood oo qeyb ka ahaa shacabka magaaladaasi weerarka oo dhacay saq dhexe ee xalay ayaa lagu bartilmaameedsaday dad shacab ah oo si nabad ah ku seexday waxaana arrimahaasi warbaahinta islaamiga ah u xaqiijiyey ugaas xaaji cabdulaahi xaaji ugaaska guud ee beesha garre bismillah ugaas xaaji cabdullaahi maxamed cabdilli boole la liiraa sooley awal nasaaradii soo weerarta gaalada afar qof oo xaafid dhinaca hiddiisana ay dileen kuwii badgaraasta nasaarada ayaa halkaas geysteen ummadda dhibaatay ku hayaan markii hore iyo markii dambe dhexdoodii awow walba ayaa cidda soo weerarayaan xilli sideedka ama sagaalka ayaa dadka soo weerarayaan dadka oo kala seexda dadka shacabka waa dhibaateynayaan mar allaala martii oo arladii soo galaan ba saasa horba heeyaan nasaaradii oo bangaraafta waay dadka afar qof waay afarta qof magalay ahaayeen ragga waay ninkaasa diritoorka ahay nag maalin dugsi oo ahay ummaddan dhibaatada ay ku hayaan mar walba oo dhacaysa ilaahay ummadda haka dhabte dhibaatadii ummadda ka hayaan dhibkaas waay ugu dambeyn ugaaska oo si hadlaya ayaa dadka shacabka ugu baaqay inay u midoobaan iska dafcinta gaalada oo si gardarro ah ku dhibaataynaysa shacabka birmageydada ah nimanka bangaraafta dhibaatada wadanka ku haysaa in la iska difaco oo dhibaatada oo iwadaan in la iska difacayo oo gaalada in la iska dhow maayana gaalada ummadda haysaa dadka shacabka ay baa gurigooda ugu tegaysaa meel walba ugu tegaysaa beerooda ugu tegaysaa in la iska dhow maayana war kale oo hadda oo qonso kale oo oo looma wado shacabka inays oo oo dadkii oo hadda oo dhibaatadii ka hayaan in oo gaalka gafuur la dhowma jir la qabsada malaha ummadda waxa uu sheegayaa gaaladan kitaabkiiaa kusoo diishay in la iska dafao gaaladan iska dhow intaasaa u dardaarama dad dhacdadan argagaxa leh ayaa qayb ka noqonaysa falal xadgudubyo ah oo horey saliibiyiinta iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada u ah ay ka geysteen wilaayada shabeellada hoose dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa wafdiya deg deg ah usoo dirtay magaalada muqdisho kadib markii murtadgar guurte uu qaabilay sarkaal ka socda waddanka suudaan cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi agaasimaha sirdoonka dowladda ridada suudaan jenaraal axmed ibraahim cali mufadal oo talaadadii lasoo dhaafay safar ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa kulamo foolka foola la yeeshay madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan sheekh maxamuud agaasimaha jawaasiista nisa mahad maxamed salaad iyo weliba xubno kale inkastoo fila soomaaliya ay sheegtay in sarkaalkani uu u yimid farin ku saabsaneyd xiriirka labada dhinac oo uu ka siday hogaamiyaha ciidamada suudaan jenaraal cabdifataax al burhaan haddana booqashadu waxa ay timid toddobaadyo kadib markii maamulka khartuum uu maamulka ridada puntland ku eedeeyey inay si dadban uga qayb qaateen hubeynta maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha dacmu sariic ee gacansaar kale leh dowladda ridada imaaraadka carabta dowladda militariga ah ee ka dhisan dalka suudaan ayaa sheegtay inay dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ay isticmaalaan calooshood uu shaqaystayaal kolombiyaan ah oo uu soo kiraystay maamulka abudabay islamarkaana laga soo dejiyo hubka laga soo rarayo dalka imaaraadka carabta kuwaas oo dhammaantood loo daabulo dhinaca waddanka suudaan tallaabadaas ayaa la rumaysan yahay in militariga suudaan ay cabasho ka muujiyeen una soo gudbiyeen murtad xasan sheekh maxamuud sida ay wararku sheegayaan imaaraadka carabta ayaa arrintani si weyn uga carooday waxaana wafdi deg deg ah oo uu hogaaminayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda murtadka lagu magacaabo shakhbuud ibnu naxyaan ay u soo direen magaalada muqdisho kaas oo galabnimadii shalay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kulan saacado qaatay ayaa wafdigan imaaraatiga ah iyo xasan sheekh maxamuud ku yeesheen villa soomaaliya waxaana la sheegay in lagu gorfeeyey xidhiirka iskaashi ee abudabay iyo muqdisho balse ilwareedyo aanu helnay ayaa tibaaxaya in wadaxaajoodkaasi uu daarnaa arrinta suudaan oo imaaraadku uu si toos ah ugu lug leeyahay iyagoo taageero buuxa siiya kooxda fallaagada ah ee dacmu sariic murtad xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn uga haftay siyaasadaha isdiidin ee gobolka waxaana arrintani ku soo aadaysa xilli uu sidoo kale loolanka biyaha webiga niil ee ka dhexeeya dowladaha masar iyo etoobiya uu u soo raray gudaha dalka soomaaliya aad baad u mahadsantahay caliyare wilaayada abakool ayaa dowladdiini ah usoo gebagabaysay waxgaradka mid ka mid a beelaha degaa wilaayada kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyeglow abuuxasaan ayaa inoo sii anba qaadaya warbixintaasi dowradan oo loogu magacdaray sacad ibnu khaythama waxaa soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bakool waxaana loo qabtay dhammaan samadoonnada ugaasyada iyo waxgaradka beesha disow oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee bakool waxayna dowrada socotay saddex maalin oo xiriir ah muddadii dowladda ay socotay waxay samadoonnada iyo waxgaradka ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxaana usii dheeraa muxaadaraad iyo baraarujinno ku aadan jihaadka inta dowladda ay socotay waxaa sidoo kale beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada dhex maray kulamo iyo waratashiyo ku aadanaa arrimo ay ugu waaweynayeen dardargelinta dacwada iyo tacliinta sare u qaaridda jihaadka iyo in beesha ay ku dadaasha midnimada dhexdeeda iyo daris wanaagga beelaha kale ee dariska la-ah munaasabad gabagaba u ahayd dowladan oo ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tiyeglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee bakool culumo iyo maamulka islaamiga ee degmada tiyeglow sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool kana mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa ugu horeyn kelimo tawciya ka jeediyey munaasabadda marka in ilaahay subxaana watacaala ku obsano fi siri walcalan waa laka badbaado adduunya aakharaba adduunka laka badbaado aakhara laka badbaado taqwada ilaahay subxaana watacaala taqwada ilaahay maka hirin makaan ama zaman maka hirin waqto kasto nin ilaahay subxaana watacaala laka obsad maadaamaanu qabila iyo khuluq wanaagsan in dadka lakala dhagamo xulugda wanaagsana culimmada ma ereene badlu nada wa kaful ada wa talaaqat lwajhi kaasaa ka kooben macruuf la dhiibo jaah iyo maal walinaga tooba ini dadka markaa laku reebado dhibka dalaaqatulwaji waji furfurnaa in lakala kulmo maadaama nuqabala iyo inilakadaydo nuqabaday horo sacad ibnu cibaadata iyo sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu khaytamata iyo usayd ibnu xudayr iyo saxaabad markaa saxaabadii nuqabada haayeen ininka dayno qaabkii on dhagama aan dhagno qaabkii oo markaa ballinjon oof yeeno ummado towjiiheeno ummado wal ambaraayeen un barno qaar ka mid a samadoonnada beesha disow ee dowladda ka faa'iidaystay ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona faahfaahiyey kutubada ay dowladda ku qaateen waxayna dhanka kale ka codsadeen wilaayada inay u soo celceliso dowraadka noocan oo kale ah un oo ana reer disow jefooyinshay kuman ana reer bakool may buahan faa'iidooyin badan ya intan kuya ku qaadani may falaana inti haddii ilaahay ogolaadon ani deeganka una ku koynayna diintasaana ka faafayna dadkana jihaadkana aan jeedana wala humaagana dadka ku reebna maslaxaada adduunyada iyo aakhiraba una ka dadaalna nu meelon mayba roogna sida maalamood ya dowrana nin kahay dowradaas oo magaaja ay sa'ad ibnu khaysamata magaaja ay shi'aarjan ay wajacalnaa lilmuttaqiina imaaman dowradaasa sida maalmood ka qaadani katubada oo nanin akhriyay un eed un faa'iidoysani ee la raaw kataawul jihaad wa fadaa'ilihi kutubkaas iyo leysul khariib lamadaas kutuba nanin akhri eeda un faa'iidoysani dowradun dadkaa tika jari ma iina reer disow malaagadii isamadoomadii eeda fa'iide unkula kologni eeda wanaag unkula kologni ilaahay kamaasan intihanin qalgaaladi oo mas-uuladaana haaydi yee ilaahay inkamahadiyaan baadalaahi oo inkamahadiyaan may kale oo osadaane ini dowradun markasan haniingnaga saasan baahangna saasa mayn fadaana ini garbna niisii malaaqa guud ee beesha disow malaaq siidii xasan cabdulaahi oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in beesha garab iyo gaashaan ay u tahay mujaahidiinta dhankeedana uusan cadowga ka soo geli dooneen may baa siin sheegan madiatiin walaayadii bokool ee islaamka beel reer disow may diyaaringeetaa biidnillaahi ilbaari in islaamka beelas reer disow higje adowkii ininku koyna berje may buaha adowka xankugal taasa diyaaringeeta qob ilaahay karaalinaga ilaahay may ku rajiyaan ini un walaa un sheegan un ku dhabayn taasa diyaaringeeta nafi maalba ini qabiilkii reer disow odaygii iyo dhallinyaradiis ini naftiyo huraan jihaadkii muslimiintii walaalaha garab teegamaan taasa diyaarangeedna biidnillaahi ilbaari hoob ilaahay karaalinagad dowladan loo qabtay beesha disow iyo kulamadan barbar socday waxay daba socdaan kulamadii iyo waratashiyadii muddo hadda laga joogo wax ka badan laba bilood ka qabsoomay magaalada boordhuxun leh kuwaasoo dhex maray nuqabada iyo culummada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islamarkaana loogu hadlayay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen dardargelinta dacwada iyo tacliinta iyo sare uqaadhidda jihaadka lagula jira cadowga kusoo duulay ku dhaqanka shareecada raxmaanka aad baad umahadsantahay abuu xasaan ugu dambeyntii maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada abay ayaa daahfuray tartan cilmiyeed dhex maraya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada buulafulaay bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء buulafulay xarunta wilaayada islaamigaha ee baay waxaa ka furan goobo waxbarasho oo tiro badan kuwaas oo qaarkood hoos taga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan waxaana ardayda ku taxan goobahaasi waxbarasho ay isugu jiraan yar iyo weyn ka kooban rag iyo dumar bulshada qeybahooda kala duwan sanad kasta wakhtiyadan oo kale waxaa dhaca tartano xiise badan kaasoo si gaara ay uga faa'iidaystaan dadka wax ka barta madaariista ka furan degmadan dhowaan waxaa la daafuray tartanka dadka waaweyn kuwaasoo wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada boolofullay haddaba tartankan qaabka uu u soconayo iyo majmuucaadka ku tartamaya mid ka mida guddiga ayaa sharxaya mayan fadhiina hameelin musaabaqa dhahmaro doonto ardayda madarasatulfurqaan gaar ahaan ardayda khamiis iyo jamaa walaa bardaayan musaabaqadaas may ogsantiina sanawiyan intii dhiyaaso sanad kastee bay dhiyaasu maqaasheena may la reehi musaabaqatu asanawiya litacliimi alkibaar wayna tartamo doonay afar majmuuc majmuuco may la reehi asmaa bintu abi bakar majmuucada labaad may wahaa sawdatu bintu zamca majmuucada kale saddexaad zaynab bintu jaxsh majmuucada afaraadna may la reehi safiyatu bintu xuyay majmuuco kaste majmuucooyinkan ana sheegnay hataa farta eh may ka kooban yihiin ahaan labaatan iyo shan ardaya ka kooban yihiin guud ahaan ardayda tartamaasu duuduub ahaan hoofliska daro insha allahu tacaala may aha boqol arday waay wuxuu ahaa barnaamij ku bilowday qaab isu goodin oo majmuuco kasta ay soo bandhigeen diyaargarowgooda iyo waxa ay rajaynayaan anoo magaahay uma cabdulaahi nool wilaayada islaamiga bahay gaar ahaan xaafadada buulfulay walkabarda madrasatu alfurqaan maybankeeg intan fidhiinan diyaarsana musaabaqa majmuucyaal badan lanka tartamo majmuucada magaashay maybuwa asmaa binta abibakar insha allah maybaan rajeeyaanee guul walaalo niila tartamana maybaan rajeeyaanee guul insha allah geega maybaa on diyaarsanaa tartan oo on socda tacliimulkibaar oo meela raas madarasada alfurqaan alasasiya ayana maarni ka tartamayaan dadka oo maarni dadka weynka oo meerna milo wala ka baray oo hadana tartankaasna ee ka socda ee maktabada tarbiyada wa taaliim ayana ka socdayaan in bilawdahay ilaahay subhanahu wa ta'ala di suurta galimay ba rajayeen guul ya rajayeen oo maarni kaalanta kooda insha Allah hadii ilaahay karaal naga qabanqaabada iyo agaasinka musaabaqadan waxaa iska leh maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo ay astagto madarasada alfurqaan haddaba sidan ayay ku bilowdeen weydiinta su'aalaha tartanka majmuucatu asmaab bintu abubakar sidiiqna u noqonayso su-aashoodii saddexaad waxay u dhacaysaa sida tan dhegihiina fura akmilii haada alxadiis xadiiskan soo socda inaad dhammaystirtaa lagaa rabaa can abi bakar sidiiq radia allahu canh annahu qaala lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam callimnii ducaa'an adcuu bihi fii salaatii qaala qul akmilii haada alxadiis waan filayaa su-aasha inaad fahamteen waad ka jawaab celi doontaan insha allah هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع ويشنف الأسماع وردينة تهفو وردينة تهفو لتجدد الإمتاع لمواهب ترنو إبداعها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا معي هرويدة علي حسن كصعد مجموعة أسماء بنت أبي بكر لترت معي سودة بنت زمع سؤالاتنا نويتي جوابتي أدين اسكدي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم su-aalii oo la weydiiyey majmuucatu asmaa bint abibakar radia allaahu canhaa oo su-aalaasna haydii xadiiskii haddaha la akhriyaaye dhammaystir su-aalaas jawaabtii waa jawaab sax ah saas daraaddii amaba ka guulaysideynin laba derajo allaahu akbar
maamulka madarasada alfurqaan ayaa ka warbixiyey tartankan xiisaha badan ee dhex maraya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada hadda waxaa tartamaya labo majmuuco oo ka socda marka majmuucaadka afarta ah majmuucada asmaa bint abubakar sidiiq waa su-aashii midii lagu biloabay majmuucada labaad waa sawda mid zamca waa loolan adag ayay dhex maraya musaabaqadan waxaad waxaan marka maraynaa musaabaqadii labaad sanadkii hore markaan soo dhaa kun afar boqol afartan iyo lixdii rabiicu thaani ayaa waxaa galay musaabaqadii ugu horreysay hadda waa musaabaqadii labaad oo bishii safar maanta ee marka musaabaqadii u bilownay musaabaqa adag ayay marka dhex maraysa majmuuco kasta marka waxay ilaashanaysaa dowrkeeda inay meelka ka gaabisa marka waa musaabaqo xamaas wadato marka waxaa ka dareemaysaa majmuucaadka shucuurkooda si ay yihiin iyo su-aalaha si ay ugu jawaabayeen tartankan wuxuu lahaa xamaasad iyo xiiso gelin gaar ah iyadoona macalimiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ay soo gudbinayeen su-aalo ku saabsan duruusta ay soo qaateen majmuucaadka uu ka dhexeeyo tartankan ugu dambeyn markii ay soo idlaadeen weydiinta min siddeeddii su-aal ee majmuuco kasta loogu talagalay wuxuu guddiga ku dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday bismillaah labo majmuuco ayaa tartameen majmuucatu asmaa bint abibakar sadiiq majmuucada kale masawdatu bintu zamca radia allaahu canha waa laba qof haddiiba haa hardimaagna lanlayla dhiisya saa daraadiya logdinkamayka badiday adiuna ernu waa majmuucatu sawda bintu zamca radia allaahu canha maba derij ahaan mayba sheendhisatay toban iyo toddoba majmuucda kalena toban iyo afar toban iyo afar iyo toban iyo toddobana waxay walindhahay siba shalgarodaasa macnaa waxaa loo ballansan yahay labada majmuuco ee xiga tartankan uu soo diyaariyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay oo ay ka qaybgalayaan dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan
ويشنف الأسماء ويشنف الأسماء guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu